habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaanaysa washington
waa fiidnimo talaado ah bisha febraayo waa shan iyo labaatan sanadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobankii sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dotcom saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa idiin daadaheynaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iiman
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah madaxweyne nooce ayuu ahaa madaxweynihii dalka masar xusni mubaarak oo maanta geeriyooday mubaarak ka hor xidhiirka masar iyo dowladaha afrika wuxuu ahaa mid adag waxayna ka mid ahay dowladda masar dowladihii aasaasay ururka midooda afrika sidoo kalena madaxweyne cabdinaasir waxa uu in badan ka qayb qaatay faraynkii dowladaha afrika isagoo markaas aan ahayn madaxweyne masar ama carbeed keliya ahaa hogaamiye afrikaana waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan al-shabaab ma lala xaajoon karaa qodobadooda baanu ka wada hadlaynay labada qodobna waxay ahaayeen qodob caqiidu ahaa nimayow waxaa laydiin sheegayaa tagsiir waxaa dadka idinka saaray waxaa laleeyahay ama dee laydinka arkayo waa wax tagsiir la yidhaahdo
qodobadaas iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaa midin haynaa marka horeyse ku soo dhawaada warkii dunida
shiinaha iyo kuuriyada koofureed ayaa soo warinaya kaysas badan oo cusub oo xanuunka coronavirus ah maanta oo talaado ah iyadoo suuqii dhaqaalaha ee jabaan uu markii labaad hoos u dhacay iyadoo guud ahaan suuqyada caalamkana hoos u dhac uu ku yimid madaxweyne donald trump waxa uu weydiistay koongareeska isna laba iyo bar bilyan oo doolar oo xanuunkan faafaya wax looga qabto saraakiisha caafimaadka ee shiinaha ayaa sheegay toddobaatan iyo kow qof in xanuunkani ay u dhinteen halka shan boqol iyo sideed qof oo cusubna uu xanuunkani helay tirada guud ee dhimashada tan iyo markii xanuunkani uu dilaacay ayaa gaaraysa shiinaha laba kun lix boqol lixdan iyo saddex qof halka tirada guud ee uu ku dhacayna ay tahay toddobaatan iyo toddoba kun iyo shan boqol oo qof kuuriyada koofureed oo ah meesha ugu xoogan ee xanuunkani uu ka dilaacay marka laga soo tago shiinaha waxay hadda tiradu ay gaartay kun qof oo uu xanuunka helay iyo toban dhimasho ah waxaay mas-uuliyiinta kuuriyada koofureed dib u dhigeen xilligii iskuullada la furayay waxayna nadiifiyeen daawooyinna ay ku shubeen xarunta baarlamaanka dalkaasi iyagoo dadkana faray inay guryahooda joogaan haddii ay dareemaan in ay qandhahayso
madaxweynihii hore ee dalka masar xusni mubaarak ayaa geeriyooday maantoo talaada isagoo ahaa sagaashan iyo kow jir waxaa sidaasi sheegay telefishinka dowladda wiilka mubaarak aala mubaarak ayaa qoraal uu soo dhigay twitterka waxa uu ku yidhi subaxdan aabahii madaxweyne mubaarak wuu geeriyooday mubaarak ayaa muddo la xanuunsanayay xanuun waxaana dhowaan loo gudbiyey qaybta daryeelka dadka xaladooda ay liidato ee cisbitaalka mubaarak ayaa waxa uu madaxweyne ka ah dalka masar muddo soddon sana ah kahor intaan xukunka looga tuurin dibadbaxyo waaweyn oo dalka ka dhacay sanadkii waxa uu xabsi ku jiray sannado kadib kacdoonkii lagu riday isaga hase yeeshee waxaa la sii daayay sanadkii kadib markii lagu waayay inta badan dacwadihii lagu soo oogay
madaxweynaha mareykanka donald trump iyo ra-iisul wasaaraha indiya naren modi ayaa sheegay talaadada maanta in labadooda dal ay ku wada shaqaynayaan heshiis ganacsi oo weyn kadib wadahadallo ay ku yeesheen new delhi maalintii ugu dambeysay ee booqashada madaxweynaha ee indiya madaxweyne trump ayaa sheegay inuu soo dhammaaday heshiis ay indiya uga iibsanaysa mareykanka diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo qalab kale oo militari kaasoo gaaraya saddex bilyan oo doolar sidoo kale waxa uu sheegay inay ballaarinayaan wadashaqayntooda ku aadan la dagaalanka argagixisada amniga internetka iyo kambadda ra-iisul wasaare moodi ayaa sidoo kale soo dhoweeyay heshiisyadaasi isagoo sheegay in trump uu si weyn u kordhiyey ganacsiga u dhexeeya labada dal isagoo xiriirka labada dalna gaarsiiyey meeshii ugu sarreysay madaxweynaha dalka turkiga rajib dayib ordowan ayaa talaadada maanta sheegay in laba askari oo turkisha lagu dilay dalka libiya halkaas oo ay u joogaan taageeridda dowladda uu caalamku aqoonsan yahay turkiya ayaa waxa ay dowladda tripoli ka caawinaysaa in ay iska caabiso weerarada kaga imaanaya generaalka fallaagada ee khaliifa xaftar oo doonaya inuu xukun ka qabsado laba askari ayaa nooga shahiiday dalka libiya ayuu madaxweyne ordowan ka sheegay shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada ankara madaxweyne ordowan ma aanu shaacin goorta la dilay askartaas sabtidii jenaraal khaliifa xaftar ayaa sheegay in ciidamadiisa ay dileen lix iyo toban askari oo turkisha toddobaadyadii tegey tan iyo markii ciidamada turkiga lagu daadgureeyey dalkaasi islamar ahaantaas agab milatari oo horumarsan la siiyey ciidamada dowladda kooxda xaftar waxay lumiyeen qaar ka mid ah dhulalkii ay horu qabsadeen jenaraal xaftar ayaa waxaa taageera dalalka imaaraadka carabta iyo masar iyo sidoo kale dalka ruushka halka dowladda tripoli ay taageero ka hesho dowladaha qatar iyo turkiga
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington xanuunka coronavirus ee sida xawliga ah kusii fidaya ayaa saameyn muuqato ku yeeshay suuqyada saamiyada dunida waxaana jira hoos u dhac ku yimid lacagaha saamiyada iyo sarifka sida ka muuqata qiimaha uu maalin uu kusoo xirmayo sayladaha lacagta ee new york waxyaabaha loo aaneynayo waxaa kamid ah hoosudhac ku yimid wax soo saarka dalka shiinaha oo hadda kamid ah wadamada muhiimka u ah suuqyada lacagta oo ay sii dheer tahay isku socodka ganacsiga iyo dalxiiska oo yaraaday wariyaha v o e da ardid donaleri ayaa warbixintan noo diyaarisay sahra cidlo nuur ayaa soo koobaysa suuqyada saamileyda lacagaha ee maraykanka ilaa eeshiya iyo yurub ayaa wajahaya cadaadis xooggan mas-uuliyiinta caafimaadkuna waxay xaqiijinayaan in xanuunka koronafirus uu soo ridanayo dad hor leh oo ku nool waddamada bariga dhexe ilaa yurub desmond lechman oo ah cilmi baadho ka tirsan macadka ganacsiga ee maraykanka ayaa sheegay sida uu xanuunkani dhaqaalaha dunida u saameeyey
sayladaha caalamka ayaa haatan garwaaqsanaya saamaynta muuqata ee faafitaanka xanuunkani ku yeeshay waxaa soo baxaysa in fayruska sii fidaya uu hoos u dhac ku keenay suuqyadii ganacsiga iyo weliba shirkadaha socdaalka iyo kuwii dalxiiska ee dunida xanuunka koronafirus wuxuu soo kordhiyey cabsi iyo dareen celin ay bixinayaan mas-uuliyiinta dowladuhu iyagoo yareeyey xidhiidhkii ganacsi ay la lahaayeen dibadda gaar ahaan shiinaha oo ah dalka labaad ee xagga dhaqaalaha ugu weyn caalamka waa kan mar kale desmond lechman
waxaa ka jira shiinaha waa xaalad boqol iyo konton milyan oo qof la xayiray ama la kaaraantinimeeyey sidaa darteed dadkii dalkan deganaa ee wadankoodii u tegay dalxiiska xilligii fasaxa sanadka cusub haatan kuma soo laaban karaan shaqooyinkoodii maraykanka kuwii dalxiiska new york u iman jirayna ma imanayaan shirkadihii way dareemayaan hoosudhaca dhaqaale sidoo kalena dadku way la qabaan saamaynta arrintaasi mark hermig oo ka tirsan bahda shabakadda dhaqaalaha ee bankrate dotcom ayaa isaguna aaminsan in saamaynta dhaqaale ee xanuunkani keenaya ay sii xoogaysanayso
waxaynu arki doonaa saamayn xoog leh oo dhaqaalaha ku timaada oo uu sabab u yahay xanuunkan fidaya waxyaabaha aynu imikaba arkayno waxaana ka mid ah shirkadda apple oo sheegtay in uu hakad ku yimi wax soo saarkoodii mobilka iyo wax soo saarkoodii muddada dhow dadka dhaqaalaha ka faallooda qaarkood waxay aaminsan yihiin in muddada xaaladani soconaysa ay soo yaraan doonto mark hermig oo dhaqaalaha falanqeeya ayaa isagoo arrintan barbar dhigay duufaanada meelaha qaar ka dhaca waxaanu tilmaamay in marka xanuunkan xaaladiisa laga ladnaado uu dhaqaaluhuna halkiisii ku soo noqon doono
maalgeliyayaasha diiradda saare macaashka wakhtiga kooban oo keliya ayaa ah kuwa uu haatan saamaynta ugu badan ku yeelanayo laakiin maalgashadayaasha muddada dheer ku xisaabtamaa waxay eegayaan waxa intaa ka durugsan waxaanay halkudheg ka dhigteen waxaanu noolnahay inaanu maalgelin samayno waxaanan u dagaalamaynaa maalin kale fikirkaasi ka duwan waxaa aaminsan cilmi baara desmond lechman oo isagu qaba in saamaynta dhaqaale ee xanuunkan ka dhalanaysaa ay riiqdiisu sii dheeraan doonto
shirkaduhu cashar bay ka baran doonaan xaaladdan sidaad ogtahayna waxaan filayaa arrinkani inuu keenayo dhiigbax ku yimaada dhaqaalaha shiinaha ee wakhtiga dheer
koronafirus oo keliya maaha turunturooyinka ku iman kara dhaqaalaha dunidu laakiin waxay su-aashu tahay maxay ka baran karaan wadamada iyo shirkadaha ganacsigu xaaladaha noocan oo kale ah ee adduunka ka dhaca iyo sidee ayay u samaysan lahaayeen dhidibo adag oo adkaysi u sameeya mustaqbalka warbixintii wariyaha v o eda ardita dunalari sahre ciidlamur ayaa noo soo koobaysay halkaad nagala socotaana waa v o a washington dhegeystayaal markana kusoo dhowaada barnaamijkii galka baarista waxaa inoo haya haaruun macruuf
dowladda maraykanka iyo ururka taalibaan waxay qarka u saaran yihiin inay kala saxeexdaan heshiis taariikhi ah oo laga yaabo inuu horseedo in maraykanku waddankaasi ciidamadiisa kala baxo iyo inay wada hadlaan markii ugu horraysay dowladda afghanistaan iyo mucaaradka taalibaan waxaa xilligan lagu jiraa heshiis xabad joojin ah oo loogu gogol xaarayo inay dhinacyadu is-aaminaan islamarkaana heshiis kala saxeexdaan wadahadallada u dhexeeyey maraykanka iyo taalibaan ayaa socday sannado waxayna soo mareen marxalado kala duwan oo adag iyadoo dhowr jeer lagu kala kacay haddaba heerka ay gaareen wadahadallada taalibaan iyo maraykanka ayaa waxa uu soo nooleeyey dalabaadkii ahaa inay sidoo kale wada hadlaan dowladda soomaaliya iyo ururka al-shabaab al-shabaab ma doonayaan inay wadahadal la galaan dowladda soomaaliya sideedaba ururkaasi muxuu ka aaminsan yahay wadahadallada mase la joogaa xilligii lala hadli lahaa ururka al-shabaab dalabaadyada ah in lala hadlo ururka al-shabaab waxay ka imanayeen khubaro dhinaca amniga iyo siyaasadda soomaaliya ah waxay kaloo ka imanayeen qaar ka mid ah maamuladii kala duwanaa ee soo maray soomaaliya kuwaasoo mabda'iyan ka sinaa inaysan diidanayn in lala hadlo ururka al-shabaab xaqiiqa ahaanna khubarada soomaalida qaarkood waxay ku baaqayeen wadahadal dhex mara dowladda iyo ururka al-shabaab xataa ka hor inta aysan furmin wadahadallada taalibaan iyo maraykanka khubaradaasi waxaa ka mid ahaa brofesor afyara cilmi oo daraasaadka amniga ka dhiga jaamacadda qatar yuniversity brofesor afyare waxaan weydiiyey inuu weli aaminsan yahay inay wada hadli karaan al-shabaab iyo dowladda soomaaliya horta waxna waa waktiga waxna waa mabda'a mabda'a guud oo ah in nimanka wadahadal lala galo oo lala lala doodo oo wax meel lala dhigo mabda ahaan annaga anigu kulley waxaan qabaa waxaan ka mid ahay dadka qaba inay lama huraan noqonayso waayo option kale ama waddada kale ee keliya furan waa in laga adkaado middaa mabda aan ka soo qaadanaa mabda'iyan in lala hadlo waad aaminsan tahay waxaad bal noo sharaxdaa sida iyo qaabka ay ku suuro geli karto iyo meesha wax laga bilaabayo inagu markii laba kun iyo labaiyo tobankii aan qornay articalkii kolley aan isleeyahay waa kuwii ugu horhoreeyey oo waxaan laga laga qora arrinkan asaga ah waxaan fiirinay waxa ay dalbanayaan oo ay rabaan marka waxa ay dalbanayaan waxay ahaayeen laba qodob shareecada iyo ciidamada shisheeyaha inay baxaan shareecada markaas waxoogaa ka hor ayaa baarlamaankii marka dalka joogay wuxuu goostay inuu qaato oo wuxuu yidhi shareecada waan qaadanay dabcan dastuurkii dalka iyo waxna waa lagu inbedgareeyey oo qodobo muhiimaha ku jiray arrinta kale oo mabda'a ah oo ay iyagu markaa ku dheganaayeen waxay ahayd inay ciidamada shisheeyaha dalka ka baxaan arrintaasna waxay ahayd arrin haddii go-aan la gaaro oo wax laysla garto farsamo ahaan laysla fulin karo oo tii hadda ka horreysay oo etoobiyaanku inay xamar ka baxaan markii laysla gaarayo muqaawamada qayb ka mid ee arrintai kusoo gashayba dowladda ahayd waa tiida laysla gartay markii heshiiska la gaaray inay etoobiyaankii baxeen waxaa jira khubaro badan oo aaminsan in wadahadalku uu qayb keliya ka noqon karo qaabab kala duwan oo loo waajihi karo ururka al-shabaab kuwaasi oo ay ka mid yihiin in marka hore awooddooda milatari la wiiqo si ay wadahadallada u oggolaadaan in laga wiiqo dhinaca dhaqaalaha iyo dakhliga soo gala oo la sheegay inuu sii kordhayo iyo sidoo kale in lagala dagaalamo dhinaca fikirka iyo aidiyolojiyada haddaba dagaalka dowladda soomaaliya iyo ciidamada midowda afrika iyo kuwa kale ee caalamkuba ay kula jiraan al-shabaab ma lagu xallin karaa wadahadal khubarada aqoonta u leh al-shabaab iyo xiriirka al-qaacida waxay aaminsan yihiin in wadahadal lala gala al-shabaab uusan sahlanayn ururku inuu oggolaadana ay adag tahay dadka sidaasi ku doodaya waxaa ka mid ah sheekh ibraahim aadan nadaara oo hore uga tirsanaa saraakiisha dhinaca waxbarashada ee ururka al-shabaab ee gobollada baay iyo bokool waxa uu leeyahay al-shabaab way ka duwan tahay ururka taalibaan marka la eego dhinaca caqiidada iyo qadiyadda caalamiga ah oo uu ku doodayo in al-shabaab ay aada uga fog tahay waxaa la dhihi karaa asbaabaha keeni karaa in qofku wadahadal ama uu dalbado ama haddii laga dalbo uu aqbalo keeni karo waxaa ka mid ah in dhaqaalihiisu hoos u dhaco in awooddiisa ciidan ay ay naaqus tahay oo uu isleeyahay haddaad dagaalka sii wado jiritaankaagii wujuudkaadi baa baaba-aya dumarka jiritaankaagii wujuudkaaga uu u sugnaado ama ila dhaaqadii awood aad kasoo ceshanayso wadahadal fur way dhici kartaa wayna qofka ku kalifto waxaa kaloo ku kalifi karaa markuu is yiraahdo qorigii caaradii iyo dagaalkii aada waday hadafkii natiijadii aad rabtay kuma gaari kartide bal wadahadalkiina ku day iyo in miiska la isugu yimaado saddexda arrimood aan sheegnayba hadda ma markii lasi qodka dheer loo fiisho kama muuqato hadda culeys hadda saaran oo gaar ah oo kii horeba da-wal soo jiray aan ahayn ma jiro marka waxaan isdhihi karaa haa maya haa mabda-a guud oo dadkay ka mid yihiin maya oo hadda dhankooda baahi iyo culeys ku kalifaya ma muuqdo qodob kale oo ay taalibaanku kaga duwan yihiin al-shabaab ayaa ah in bishii juun labada kun iyo siddeed iyo tobankii ay dowladda afghanistaan la gaadheen heshiis xabad joojinah intii lagu jiray dabaaldegyadii ciidulfidriga taasi oo dhalisa yididiilo ah in qadiyado kala duwanna laga wada hadli karo ururka al-shabaab weligiis ma sheegin inuu oggol yahay xabad joojin inuu galo xataa xilliyada ciidda hase yeeshee ururka taalibaan laftoodu ilaa haatan ma aysan hor fadhiisanin dowladda afghanistaan waxayna ku tilmaamaan dowladda afghanistaan inay tahay mid dabadhilifa halka ururka al-shabaab ay gaalaysiiyaan dowladda iyo dadka u shaqeeyaba sheekh bashiir axmed salaad waa guddoomiyaha hay-adda culimmada soomaaliyeed waxa uu ka mid yahay culimmadii ugu horreysay soomaaliya ee naqdisa fikirka al-shabaab waxa uu aaminsan yahay inay jiraan waxyaabo kalifa inay wada hadlaan taalibaanka iyo maraykanku runtii waa su-aal muhima oo mawduucan la xiriirta waxay u baahan tahay in xog la raadiyo oo daraaso la sameeyo oo dadka maaragtay wax u dhow daloola ayaa ogaankan aan filayahay waxaa jiri kara wax isku kafta labadoodaba maxaa haddii daraf uu arko in dagaalku u dhow yahay iska sii wadi lahaa marka waxay la tahay labadii qolo inay isku khasban yihiin marka jawigaas isku khasbay waxa uu yahay nooca uu yahay daraasa looga baahan tahay taan uga faa'iidaysano oo anaka dibadadeena iyo maarata xaaladana haysata laga faa'iideeyin runtii maarata aada iyo aada iiga muuqata si loo abuuro jawi noocaas oo kale ah waxaa masalan labada qolo haddii midkeed uu guul joogi lahaa ama maaragtay umuuqaan lahayd in waxa uu rabo uu ku gaari karo dagaalka waa sii wadi lahaa filayaa laakiin guriko waxa abuurmay ila tahay maaragtay aragtida bedelay mid kastana ku khasban inuu maxaanku raha kankaal la fadhiisto durfa waxay ahaan karaan taalibaan sidaan kuu sheegay oo maarata xarako maaragtay hadaf kooban leh oo warkooda kooban yahay yani ahdaafteeda cad ahay meeshay u socdaan ciddii la dagaalamay ay kooban tahay iyo maraykan laftiisa laga yaabo in dagaalkan ay ku daba dheeraaday oo uu ka darayo meesha inay quwado kale ku jiraan baa dhici karta oo meesha laftiisa lagu rafaadinhayo ama lagu dhibahayo marka uu rabo inuu sida dega maarata isagoo maardad qaba uga siisto siisa meesha maaragtay simbirraxay sidii itixaadka fetigii hore ay maaragtay uga simbirraxday oo meesha lagu dilay way ahaan kartaa sida markasay noqotaba dee duruufta la daraaseeyo isku khasartay labada caday oo labadan daraf oo in muddo isdagaal hayay isku khasartay inay isku yimaadaan duruuftaas inta la daraaseeyo dadka maarata aqoon-yahanka laga faa'iidaysto in ayagoo kale haddii la heli karo dalkeena runtii lagu abuuro aad bay maarata u sheegaan lahayd in iskuladan dheeraatay xal ila helaan dhici karta insha allahu tacaala waaya marka ururada iyo meelaha colaaduhu ka jiraan ururada ka jiraya dhinacyada isku haya waad aragtay dhinac walba dalabaad iyo waxyaaba uu sheeganayo ayaa jirta haddii la yidhahda maanta al-shabaab ha lagala hadlo maxaan ku yidhahdaa wadanka in la xasiliyo colaada la joojiyo xabad joojin la gaadho maamulka ay ka qayb qaataan saamigooda ay qaataan dastuurka iyo sharciga wadanka laga wada hadlo bixitaanka ciidamada amisom laga hadlo ma ogolaanayaan bay kula tahay maxay ogolyihin horta wallahi intaan ka aqaano meesha anigu maaragtay waxa weye nimanka horta waxay aaminsan yihiin ama mushkilooyinka haystaa dhowr mushkilo weeye horta mid waxa weeyaan mushkilo xagga ururka ururku sida ay sheegtay urur caalami ah weeye oo qaacidda ayay maaragtay xaqiib ka yihiin siday sheegahayeen hadda qaacidina urur caalami ah weeye oo mushkilo caalami ah inuu xaliyuu rabaa oo mushkilada muslimiinta haysato dhan isagu maaragtay xalin mas-uul ka yahay ama xalinteeda isagaba shadka u garaacday ama calankeeda qaaday ururkaas caalamiga qofka maaragtay ka mid yihi qofkaas mushkilo caalami ah buu ka hadlahayaayo marka qofka dee mushkilo maxalli ah ama wadan gaar ah baba ka hadlahaya waxyaabahaas aada ay sheeg sheegaan oo dalka maarata la xiriira ana waxay la tahay waa nooc iska maaragtay namarsiyo kadhigid maahane nimankan waa maaragtaan ururka qaacida waa urur caalami ah wuxuuna u socdaa mushkilo caalami ah inuu xaliyo oo maraykan iyo u n iyo halkaas ayuu isagu maaragtay ayuu la mustawey yahay marka halkaas u socdaan qaraarkooda iyo iyo go-aankooda laftiisa in ay gacanta ku hayaan laftiga su-aal baa ka imaan karta maadaama nimankan ay urur ka mid yihiin ururkiina iyo dibadda laga xukumo saddex xukumana ay maaragtay duruufo gaar ay ku jiraan oo maaragtay meelo kala joogaan go-aanka wadahadalka laftiisa hamuusan kuwaan hadda anaga noo muudo ama noo dhow soomaalida ah gacanta ururku jirin baa dhici kartada maaragtay waana sida muuqato marka tandiimka soo shaqeeyo ninka maaragtay mas-uulka ah oo tandiimka xukumaha oo qaaxida xukuma ayaa go-aanka iskale intaasna waa nin duruufta maaragtay duruufka haysta laga yaabaa kale waa nin barnaamij caalami ah ku jira oo iskaa dhigdhigahaya maaragtay dowladaha caalamiga ah oo mushkilada caalamiga ka hadla garanaysid marka mushkilada mushkilada soomaaliyeed maba aha dhaqsamada ah
taariikhda ururka al-shabaab mar keliya ayay ku soo dhowaadeen inay wadahadal ka galaan colaadda soomaaliya taasi oo ahayd horraantii sannadkii labada kun iyo sagaalka kadib markii la sameeyey hay-adda culimmada soomaaliyeed oo isku dayda inay dhexdhexaadiso dowladda iyo ururka al-shabaab culimmada xilligaasi waxaa dhiiri geliyey in dowladdii cusbayd ee lagu soo dhisay dalka jabuuti uu hogaaminayey sheekh shariif sheekh axmed hogaamiyihii maxaakimta islaamiga ahaa oo sidoo kalena ahaa hogaamiyihii siyaasadeed ee muqaawamadii la dagaalamaysay ciidamada etoobiya iyo dowladdii ku-meel gaarka ahayd ee madaxweyne cabdilaahi yuusuf axmed muqaawamada xilligaasi waxay gacansaar lahaayeen oo ay dagaalka ku wada jireen ururka al-shabaab dowladda sheekh shariifna waxay ku soo dhisantay wadahadal dhex maray dowladdii ku-meel gaarka ahayd iyo ururkii dib u xoraynta soomaaliya ee uu hogaaminayay sheekh shariif sheekh axmed iyadoo labadii natiijo ee ka dhalatay wadahadalkaasina ay ahaayeen in sheekh shariif sheekh axmed uu noqdo madaxweynaha soomaaliya iyo fulinta dalabkii ugu weynaa ee muqaawamada oo ahaa in ciidamada etoobiya ay ka baxaan soomaaliya taasi oo dhacday ka hor intii uusan madaxweynaha noqonin sheekh shariif sheekh axmed hay-adda culimmadu waxay u aragtay xilligaasi inay jirtay fursad weyn oo laysku soo dhoweyn karo dowladda iyo ururka al-shabaab maadaama labaduba ay gaareen waxyaabo ka mid ah dalabaadkoodii ama qadiyadihii ay u dagaalamayeen balse dhinaca kale waxaa iyaguna taagnaa caqabado kuwaasi oo ugu horraysay in waddanka ay joogeen ciidamada yuganda oo xilligaasi ilaalinayay dowladda federaalka ku-meelgaarka ah inkastoo ciidamadaasi yuganda aysan ilaa wakhtigaasi si toosa uga qaybgelin dagaalkii ka dhanka ahaa ururka al-shabaab qodobka kale ee caqabadda loo arkayeyna waxa uu ahaa ururka al-shabaab oo isku arkayay inuu xoog ku muquunin doono dowladda soomaaliya iyo ciidamada ilaalinaya labadaba sidaasi oo ay tahay haddana hay-adda culimmada soomaaliyeed waxay guddi u direen ururka al-shabaab guddigaasi waxay hor fadhiisteen hogaamiyaashii ururka al-shabaab oo ay ugu horreeyaan amiirkii ururkaasi axmed cabdi godane iyo ku-xigeenkiisii mahad karataay ergada ay culimmadu u dirtay ma ahayn rag ay cabsi gelinayeen hogaamiyaasha ururka al-shabaab ergadaasi waxaa ka mid ahaa culimo si weyn looga yaqaano soomaaliya iyo saaxada salafiyada ergadaasi waxaa ka mid ahaa hogaamiyihii ururkii baaba'ay ee al-itixaad al islaam sheekh cali warsame galka baarista ayuu uga warramay wixii ay ula tegeen ururka al-shabaab labadoodabu baanu ka wada hadlaynay labada qodobna waxay ahaadeen qodob caqiidi caqiidu ahaa nimayow waxaa laydin sheegayaa tagsiir waxaa dadka idinka saaray waxaa laleeyahay ama dee laydinku arkaya waa wax wax tagsiir la yidhaahdo marka maxaa waxaa laydinku haystaa tagsiir iyo dad maaragtay iyado iyo dagaal dad muslimiin aad la dagaalamaysa insaan baad la dagaalantahay marka calaa kulli xaal qayb qayb qaybka caqiidaday ahayd waana ka wada hadlayna xagga caqiidada qaybka kalena wuxuu ahaa qayb siya siyaasiya buu ahaa kaa caqiidada de waxa uu ku saabsanay war dadkan aad gaalaysiinaysaan ka daaye maxaa ku gaalaysiinaysaan waxba kama aanaan gaadhin oo waxoodii bay de iskaga adkaysteen waxay dadkay qayba ay gaalaysiinaya ma wada gaalaysiinayaan iyagu dadka oo dhan laakiin dad dhawaa qaybo ka badan bulshada ayay de gaalaysiinayeen marka calaa kulli xaal qaybka caqiidada waxalaale wax iska bedelay markiiba halkoodii weyn xoolii ay ku adkaysteen ay ku adkaysanayeen marka qaybtii kale iyadu siyaasadda ahayd waxaan u soo jeedinay in maaragtay dagaalka aad dagaalka aada la dagaalamaysaan dowladdeena sidii hadeer timi ay yelimaan weli ogaan waxay qabanayso iyo waxay qaban doontaba waxay la geli kartaan oo maydin maydin dhexgalaa maydin dhexgalaa oo waxay shiidkaa maydinka suura gelaya baana ku niri marka waxay yidhaahdeen wax heshiisa ilaa au saaro qolada qolada ajaanibka ugaala iskiba u badnaa markaa joogay intaas la samayn bay ahaayeen kuwan badan noocyadan badan ee gaaladaa ilaa uu saaro ilaa uu saaro maxaan idhahdaaye nimanka ugaala iska ka saaro wadahadal la yeelan mayo waxyaabaha la yidhaahdo adana waxaan ku yiri hala saaro welina ninkii aan waxba iska taagin de waxa weeye aan ku qabsada weeyaane inta ka horeysa waxna la gaari karnaa oo maaragtay masalan annagu waxaanu kari karnaa inaan madaxno haddii heshiis la gaaro oo aad aad taxadaan in maaragtay masalan inaan inaan maaragtay maaragtay waxa in wadahadal aan samaynayno oo wax heshiisa aan aan aan wadageli karno waxa weeyaan marka annaga marka waxaan odhanaynaa annagaa odhanaynaa hadday nimankaas heshiiskanaan saara annagaa odhanayna ha laga saara nimanka ogaanayska iyo gaalada sa calaa kulli xaal iyana waxay ku adkaysteen horta ha saara markaasaan la hadli doonaa marka qoladii kale inbay waxay yidhaahdeen haddii hadday nimankaasu hadday dawladi aan heshiin yaanay shardi looga dhigin horta ha la saaro inaan wax ku heshiino haddii aan wax ku heshiino marka markaa baynu ka hadli karnaa saaridda nimankaa la saarayo laakiin hadday leeyihiin horta ha la saaro maytaa ma aqbalayno ka wada hadli mayno arrinta markay hadda haynkaa tahay arrintii markay qoladaas intii siyaasadda ahayd qaybtii siyaasadda ahayd ay halkaa iska taageen wixii kale aanu ku haysanay dee tafwiidka ahaana iyana aanay waxba iska bedelin iyo halkaasaan isku macaasiraanaynay halkaa yaan nimanka laba maalmood baan isugu soo noqonay oo xaggooda qaybta iyagu joogaan baanu tagnay marka halkaas
waaya xaggooda markaad tagteen yaad la fadhiisateen ragga idinsoo hor fadhiistay ee sidan idin dhahayaad la xaajooteen waa kuwe horta may badnayn laakiin dee kii markaa madaxda u ahaa waa waa ninkii gudane weeyaan ninkii markaa madaxda u ahaa ay jireen ba weeyaan buu ahaa iyona ba yidhaahdo mahadkaratay adagu dhaydo aan badnayn bay ahaayeen nimanka noo yimaa marka markaad la fadhideen axmed cabdi godane iyo mahad karataay labada qodobeed kala hadasheen ee midna caqiidada yahay midna siyaasadda yahay midkeebay aada ugu adkaayeen mise labaduba isku mid bay ahayn horta ninka iska hadlaya waa ninka ina godane buu ahaa ninka ina godane buu ahaaba isagaa bajaanis lana sii waaye maantii o dhan khudbadaynaaye isagaa bajaanis loo diiday marka markubadelo saais bana sii waayay ayaa waxaan ugu maahmaahay nin oda nin odaga oo adeeribu toosan baa qola damabay inay jir kala baxdo ee waxay yidhahdeen gaas khayraad oo dhan jiray wuxuu yii waxay yidhahdeen gaas khayrow arrinta caynkaas iyo caynkaasa ka waran haba arrintu aamuslow aamusay aamusay buu yidhi waar adeero idiga yar aad wareysatay ma weydi idiga yar oo aad wareysatay ma weydi waxaan ku leena dodanow waar cidiga cid naga yar naga yar yar oo aad maanta o dhan ukudhamayo jaraddii raggan waa mashaakidaadi weeye raggan waa mashaacidaadi waad garanaysaa cid cid naga cid naga yaryar oo aada u khudbadayso miyaad weydi marka saanis nafsiis kuma xidhin meesha kuma xidhin marka isninka hadlayay ayaa ku xaalinkaasuu ahaa kuwa kale wax badan kuma lahayn wax badan kuma ay lahayn
marka su-aasha aan ku weydiinaya waxa weeye sidoodaba ma lala xaajoon karaa niman wada xaajood lala furi karo oo qadiyadda waddanka wax ka geli kara oo dowladda dhinac ka raaci kara ee qaybtooda qaadan kara ciidamadooda ciidanka ku biirinaya ee dastuurka iyo sharciga waddanka laga wada hadli karo niman noocaasa ma yihiin mise way ka duwan yihiin maya fili maayo de waxay u arkayaan de waxa maamulka ku jiraan inayna gaala yihiin bay arkaan markaasaasi fili maayo inay ka suura geli fili maayo inay ka suura geli karto haddii haddii la yidhahdo dowladda markaas ningaal ku arkaya
inkastoo ay wadahadalla u socdaan taalibaan iyo maraykanka islamarkaana ay ku dhow yihiin inay heshiis rasmi ah kala saxeexdaan haddana taalibaan weli lama aysan hadlin dowladda afghanistaan sidoo kale ma jirto waxyaabo damaanad qaadaya inay la hadli doonaan iyo in haddii ay wada hadlaan ay heshiis gaari karaan maraykankuse waxa uu doonayaa inuu helo weji uu kaga baxo dalka afghanistan islamarkaana uu ku soo afjaro faragelintiisa waddankaasi oo socota sannadkii sagaal iyo tobnaad dalka soomaaliya markaan eegno amisom ma haysato kharashaadka iyo tasiilaadka ay haysato dowladda maraykanka dhinaca kale waxaa la aaminsan yahay in al-shabaab ay adeegsanayaan istiraatiijiyo ay ka heleen ururka alqaacida oo ahayd inaysan ku dagaalamin magaalooyinka balse ay ka baxaan islamarkaana ku dagaalamaan jidadka isku xidha magaalooyinka waaweyn khubarada amniga iyo siyaasadda ee soomaaliya waxay sidoo kale aaminsan yihiin in al-shabaab ay doonayaan inay sugaan ka bixitaanka amisom ee waddanka maadaama amisom sida dowladda maraykanka aysan haysanin kharashaad iyo tasiilaad baaxad leh oo tobannaan sano ay ku maalgeliyaan howlgalkooda soomaaliya
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah waraysiyo ku saabsan urur ay ku midoobeen dhallinyaro qaxooti ah oo ku nool xeryaha dhadhaab kuwaas oo ku guulaystay inay samaystaan mashruuc shaqo abuur ah oo si maalinla ah ay uga faa'iidaystaan in ka badan konton qoys oo u badan qaxootiga danyarta ah ee dhowaan soo galay gudaha xeryahaasi iyo mid ka mid ah haweenka ka soo barakacay gobollada koofureed ee soomaaliya oo hadda ku nool magaalada boosaaso oo barnaamijka tubta nolosha uga warantay dhacdooyinkii murugada lahaa ee ay la kulantay xilligii colaadaha iyo safar barakac oo muddo shan iyo toban maalmood ah qaatay si ay u soo gaarto magaalada boosaaso kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha aan ku bilownee urur ay ku midoobeen dhallinyaro qaxooti ah oo ku nool xeryaha dhadhaab ayaa ku guulaystay inay samaystaan mashruuc shaqo abuur ah oo si maalinla ah ay uga faa'iidaystaan in ka badan konton qoys oo u badan qaxootiga danyarta ah ee dhowaan soo galay xeryahaasi barnaamijka shaqo abuurka ah oo ay soo abaabuleen dhallinyarada qaxootiga ah ayaa wax badan ka beddelay nolosha qoysas tiro badan wariyaha v o eda cabdisalaan salas ayaa arrimahaasi ka waraystay axmed cabdi maxamed oo ka mid ah dhallinyarada gacanta ku haya barnaamijkan
markaan faahfaahayn aan u galo barnaamijkan ama mashruucan aan qaabkaan ku bilowna waxay ahayd annaga dhallinyaro baan ahayn dhallinyaradaas oo ka shaqaynaysa hay-adaha samafalka ee qaxootiga maadaama annaga aan qaxootiga aan wax ku waxbaranay markaan wax baranay ka dambana oo iskuulladii oo levelka la bogay hay-adaha waxaa laga helay shaqo shaqooyinkaas oo hay-adaha samafalka lala shaqeynayay muddo markaan ka shaqeynay waxaa dhacday shaqadii inay qofka oo bani-aadanka aysan waxba aysan noolmaalkiisa ay ka badneen mishaarki ha mishaarka markaan ka hadlay mishaarkii aada u yaraa marka waxaan sameynay waa tashanay dhallinyaro ahaan waxaan ku tashanay inaan barnaamij mashruuc shaqo abuur aan sameyno anagoo toban qof ka kooban ee gruub ah gruubkin anigaa hogaaminayay waxaa dhacday mashruucii horta kuwa horta marka hore hayad samafal hay-adaha samafalka hay-ad ka mid ah oo kea la yiraahdo yaa na caawisay waxay nagu caawisay qaabka waxaan ku bilaabi lahayn iyo meeshii aan degi lahayn marka waxaa dhacday mashruuc wuxuu ahaa mashruuc oo ice cream la sameynayo ama jalaato si loo yaqaano mashruucii aad iyo aad baan horta ugu guuleysanay waxaa ka faa'iidaystay qaxootiga tabaaraysan sida maamooyinka aan la joogin oo rag aan horjoogin sida oo iyaga guroobada kuwa laga dhintay waayo ganacsiga markay bilaabayan ganacsiga shaqaa lagu lacag buu u baahan yahay capital ama inuu wax uu lacag uu waxgeliyo waxaana marka lacag uma baahno waynoo imaanayaan lacag yarba oo intaasoo waxyar bay qaadanayeen waxay sameynayan way soo gadayeen faa'iidadii qaadanayan marka annagana lafahay noo soo celinayaan waayahay axmed waan u imaan doonaa qaabka ay shaqada u ballaaratay waxaad ka warbixisaa shaqadan ugu horeyn qaabkii aada u bilowdeen iyo waxyaabihii hayda keer idinka caawisay waa mahadsan tahay marka hore hayda keer waxay nagu caawisay meeshii ama kabti aan ka bilaabeyna shaqada waayo guryin guryihii bayna siiyeen guryaha keer baa iska lahayd aad baan ugu mahad celinaynaa maadaama ay meeshii ayna siiyeen ka dambena waxay nagu caawiyeen qaabkii oo lacagtii lagu bilaabay hadda mashiinada qaarkeeda waan ka helnay eegaan ka helnay ayna siiyeen ka dambana de mashruuc annagaa bilaarinay de eega meyna sugan halihii bilowgii waan sii wadnay wuu bilaartay ilaa hadda heer waxaa dhacday hadda motoorka dabka hadda aan soo gadanay dhalinayo maadaama marka hore dabkii iyo biyihii wax dhan free uu ahaa hadda mashruuc markaan weyneyna aan bilaarinay dabkii motoorkii dhalinayay mashiinadii ice creamadii oo dhalinaya kulli waan soo gadanay mashruuc sidaas u bilaarday waayahay inta badan gobolkan jalaatada aad xilligii hore loguma aqoon haatan waxaad ka warbixisaa qeybaha aad samaysaan iyo sida ay bulshada markaa u fahantay
taas waxaa waayey mashruucii horta aad bu u bilaartay annagaa marka hore bilownay hadda waxaa dhacday dhalinyaro kale sida xaga dheera ifo mashruucii annaga aan bilownay waa wada bilaabeen qaarkooda magaalooyinka sida suuq oo kale degan yihiin marka horena annaga ay noo imaadeen xagga oo cilmi ahaan aan u siinay skills oo waan tobabar baan siinay seminaar way naga qaateen way naga qasheen ka dambana barnaamijkii xaga dheer ee fuhu ka bilowday aad uga socdaa hataa dhagaxley waxaa jirta meelo badan ay dhalinyarada ka sameeyeen sida xaafadaha oo kale way ka samaysteen suuqyada marka annagaana taas lahayn dadkii oo hal abuurkeeda annagaa lahayn waayahay jalaatada nooca aad samaysaan waa bal sharaxaad ka bixi
jalaatada waxaan sameynaa noocyo fara badan waxaa ka mid ah jalaatada tibtob lahayo oo tan qoriga ah waxaan kaloo sameynaa jalaatada ice creamka oo caadiga ah oo shooda ah waxaa kaloo sameynaa hadda aan ku tala jirnaa hadduu ilaahay idmo oo inaan mashruuc aan sii bilaarno arabno sida ice creamka oo original oo sida ice creamada waxaa jira magaalada sida nairobi oo kale iyo caasimadaha caasimadaha laga isticmaalo in had ka dambe caasimadaha waxba laga doonay intaa aan ka keenno oo sida sida supermarketyada ay naga gataanbo waayahay waxay u baahan yihiin qalab lagu keediyo waan ogsoonahay waxyaabahanka qabowga aad iibinaysaan ay u baahan tahay in la xafido waddankana waddan cimilo kulul qaabkeeba marka inaad suuqada geysaan idinku sahlan tahay bal sharaxaad ka bixi waxaa jira waa runo waxaan wax dhalaalaya waaye isla markiiba in fridge lagu haayo waaye marka waxaa la isticmaalaa tarmuusyada ama talaagadaha si loo isticmaalo oo barafka loogu talagalay kuwaasaa dadka lagu qaataa hataa dadka aan wadi karin waan siinaa annaga waxaa jira bugsi loogu talagalay oo ilaa meelo markii kale oo dhagaxli oo kale banaankeeda oo kale markii loo qaaday ama meel adig kuleel waxaa boxkaasaan siinaa oo ice creamka loogu talagalay marka qaarna eegaa la imaadan qaarna anagaa ku caawina waa sina waa hayna waa soo gadne waa tahay shaqadan qaabkee bay marka bulshadii xerada ee qaxootiga ahayd uga faa'iidaysteen aad iyo aad bay uga faa'iidaysteen waxaa ka mid ah faa'iidadii horta dhallinyaradii kuwii oo hal abuurka aan u bilownay qaarkood way ka faa'iidaysteen meelo kale wax ka samaysteen sida oo kale waxaa kaloo qaxootiga dhexdiisa maamooyinka sida barnaamijka waxaa aad uga faa'iidaystay maamooyinka masaakiinta ah aanan awoodi karin inay ay shaqo abuur samaystaan oo lacagtii aan haysanin sida oo kale maamooyinka waxaa ka mid ah kuwa garoobada ah kuwa oo nimankoona aan joogin oo kuwa laga dhintay iyo kuwa la furay waynoo imaadaan barnaamijkii annaga way ka faa'iidaystoonayga shaqadii aan abuurna waxay samaynayan waynoo imaanayan alaabtii waan siinaynaa soocad anaga sablaayasan shaqada waan alaabtii waan bixinaynaa way qaadanayan way soo gadayaan faa'iidadii way qaadanayaan marka waxay keenayaan lafihii marka aad iyo aad horta waxaa uga faa'iidaystay sida dadka weli qaxootiga dambe ee cusub oo gadaal ka imaaday oo gadaal dambe ka soo guuray sida kow iyo tobanka ilaa adiga qaxootiga adiga waqtigaada dambe imaaday aad uga faa'iidaystay barnaamijkaas axmed cabdi maxamed su-aasha aan kugu diinay waxay tahay mise qoys ayaa halkan si maalinla ah uga adeegto oo uga qaato jalaatada markaan qiyaaso konton qoys oo weli u badan kontonkaas afartan afartan markaan ku qiyaaso waxaa weeye maamooyinka oo masaakiinta ah sida oo kuwa goroobada ah ee kuwa waxaa waaye oo aad oo qaxootiga oo ugu lacibsan yaa shaqa abuur ka samaysta dhayli bareedkooda ay ka raadsanayeen waa yahay n gruub ahaantiinan waxaad ishaki inaad tihiin ilaa toban qof n dhaqaalo idinku filan oo noloshiina haatan ay ku qanacsan tahay halkaan marka soo sartaan
maasha allah waan ka soo saarnaa waxaa jira hadda dhalinyarada qaarkeena kuwa gruubka ka mid eh waa ka shaqeeyaan meesha oo waxaa waaye mishaar bay ka qaadanayaan meesha mishaarkaasna waxay ku reerkooda iyo familkooda iyo qaraabadooda ay ku caawinayaan marka waan ka faa'iidnay alxamdulilah waa shaqa abuur oo annaga dhexdeen hadda waan isku shaqadan annaga nafteen waa ka shaqeynaa gruubka dhexdiisa members oo wixii gruub ka mid ah bay ka shaqeeyaan waa shaqaala bay ka yimin yihiinba waxa daadiina iyagaa ka mid ah waxaan la soconaa in qaxootiga shaqa la-aanta ay aada u ballaaran tahay ay ku badan tahay dhalinyarada damaciinna ma yahay inaad hawshaan ballaarisaan si ay uga faa'idaystaan dhalinyarada kale ee ku nool xeryaha dhab aad iyo aad ba arrintaas fikirkaas aan waxaa waaye aan niyada ugu haynaa haddi waayo dhalinyaradii shaqadii qaxootiyada aad bay shaqala-aan baa ka jirtaa shaqala-aan baahsan baa aad uga jirtaa marka waxaan aan rajaynaynaa insha alla inaan kambani weyn noqono kambanigaasoo inay ka faa'idaystaan dhallinyarada qaxootiga kuwa oo shaqala-aanta eh kuwa inay hadda hamigooda meelo kale inay aadaan rabaan aan ku reebno ee qaxootiga ay ka faa'idaystaan oo kambanigeena uu weynaado uuna ku ekaanin xarada qaxootiga dhagaxley oo meelo kale aan ku abuurno xataa waxaan rajaynaynaa inaan soomaaliya aan ku abuurno shaqadan oo kale haddaan laabanno
kaasi waxa uu ahaa axmed cabdi maxamed oo ka mid ah dhallinyaro qaxooti ah oo gacanta ku haya barnaamij shaqa abuur ah kaas oo ay ka faa'iidaysteen qoysas badan oo ka mid ah qaxootiga xeryaha dhadhaab wuxuu u warramayey wariyaha v o eda cabdisalaan salas waraysi ku saabsan mid ka mid ah haweenka ka soo barakacay gobollada koofureed ee soomaaliya oo hadda ku nool magaalada boosaaso oo barnaamijka tubta nolosha uga warrantay dhacdooyinkii murugada lahaa ee ay la kulantay xilligii colaadaha ayaa inoo soo socda balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii wadaantii kalgacaylka waxaa ku luuqaynaya cabdicasiis iskalaaji iyo farxiyo fiska
You cusmaanka walaaqaday jacaylkay i wareey waniga ka dawoobay Xubbi waayeystunay, xusuusmaan ka walaaqday, jacaylkii i wareey, waa aniga ka daboobay. wackiina dhex yaalay weligay mahalmaamin xiisaha igu weyne waqadka amayabaamin wackiina dhex yaalay weligay mahalmaamin xiisaha igu weyne waqadka amayabaamin nafku waysa bogtaay wadaagtii kalgacaylka wada xooga tirooga naftu waysu bogtaay wadantii kalgacaylka iyo warahabi markayga
intaas aan ku dhaafno heestaasi wadaantii kalgacaylka ee ay ku luuqaynayeen farxiyo fiska iyo cabdicasiis iskalaaji aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhegaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington faadumo ayaa la siciid oo ka mid ah haweenka ka soo barakacay gobollada koofureed ee soomaaliya oo hadda ku nool magaalada boosaaso ayaa barnaamijka tuubta nolosha uga warantay dhacdooyinkii murugada lahaa ee ay la kulantay xilligii colaadaha haweenaydan ayaa sheegtay in kii ay magaalada boosaaso ku timid safar barakac oo qaatay muddo shan iyo toban maalmood ah iyadoo ay la socdaan toddoba xubnood oo qoyskeeda ah wariyaha v o eda faadumo yaasiin jaamac oo la kulantay ayaa arrimahaasi ka waraysatay bismillaahi raxmaani raxiim aniga faalma ayaa la siciid baa la yidhaha sagaashan iyo kowdii bishii sagaalaad shan iyo labaatankeedii baan waxaan ka soo caga dhigtay magaalada boosaaso anigoo ka soo baxay ee, muqdisho shan iyo toban berina jidka ku soo jiray oo qaxa toddoba qofna wata waxaan soo gaaray magaalada boosaaso bal qaxi sida uu kuugu bilowday iyo dareenkaagu sida uu noqday ee maalmihii aad ku sugnayd gudaha magaalada muqdisho noo sharax Ay, ee, dareenkaygu wuxuu ahaa dee dareen dhibaato leh soo ma garanin raggiio horta iyada lagu laayay oo fuuray oo halkaas markii ay naga tagaaniin ayaanu guryaha derbiyaashooda maryihii hidaha iyo dhaqanka maxaad siiyaad bari allah u naxariisto uuna siiyey baanu ku- ku dabooli jiray oo ku aasi jiray soo ma garanin marka kaa wax laga sheekayn karo ma laha suuqa haddaanu aadno oo niraano wax soo gata waxaad arkaysaa raggiyo fuuray oo sidaas maaragtay tojidka u yaalyaal haweenkii timahoodii oo laamiga ku dhega laamigana ma ka fuqaanin haweenka timahoodu marka dadkiyo waa meyd ha waalala xabadii baa leeftay kaarii baa leefay marka dhib dhaaxaaba waa soo aragna wax layska weydiin karana ma laha wax waliba soomaaliyoo dhan caan ku noqotay bayna ahayd dad la dilayo oo ama guryahooda loogu dhacay ama hantidooda la dhacayo indhahaaguma qabteen aniga hantidaydii la dhacay oo gurigayga intii halkaa lay taagay oo indhaha sidaa la iiga xiray ciyaalkiina iga qaxeen oo kismaayo u qaxeen ayaa gurigayga saa loo gurtay saa loo dardashay saa loo Yaa daldashay guranayeen.
saas intaa bay gurigayga intay daldasheen oo kuwa qaadeen bay markay albaabka ka baxeen bay xa- waxay iga fureen ee maradii indhaha igaga xireen anna intaasaan mahadadowsaday waaba lagu dilayaaba isla hantiba kama fikirayn dilayaabaan ilaa hantiga waxaan soo joognay gabar intay raashin meel ka soo qaadatay gurigeedii keensatay bay daydayda saa loogu tiriyey raashinkiina ay daldasheen aanu subaxdii meydkeedii isu dudunay laf- lafaheedii iyo- iyo iyo jirkeedii oo aanu qaadno wax walba waanu soo joogna anagu waxaa jira haween badan iyo rag badan oo iyagoo aan dembi lahayn guryahooda loogu tegay oo la dilay cidaan ka garanaysa ma jiraan waa ka garanaynaayo rag badan iyo ciyaal iyo iyo haween badan bal weelka xaafadayada ka baxay oo sida annaga liidaanu deganayn xabadda casiis ninkii yaqaan baa yaqaan sidaa intuu xeebta u tegey damcay inuu malayga maaragtay to- inuu malay kala soo baxo oo sidaa intii loogu tiriya aanu meydkiisa xataa soo qaadan weyna oo goortay naga kala leexdeen aanu meydka soo qaadano guriga derbigiisa ku aadna boqolaal baanu aragnay aanu daris ahaano aanu waxwadaagno aanu oo kulli wada isku magaca maxaad soo raacday marka faadumi adiga qoyskaaga waxaan soo raacay toddoba qof baan watay ragga waaweyne ilama socon kismaayay jireen waxaan soo raacay du- baabuurka weyn oo laba raarka ah boosaaso ilaa muqdisho intee soo dhaxay shan iyo toban habeen baan soo dhexay qalaafaana soo maray Ba- maalintii aan qalaafa ka soo baxayay har- eh, sareenka lafta qaba oo xalay la kalsho oo saxan ku jira ayaan sa'afka ugu ritay waa calashadii calaliskaas ayaan boosaaso ku imi wax aan biyo ahayn ama shaah ahayn oo aan dhuuntaydaa mariyo markaan boosaaso imina waxaan la quwaayey cuntadii inaan laysiiyey waa gartay dad ku dhintay gaarigii aad la socotay oo ama macaluul ama dayacu dhintay maya cidina nagama dhiman cidna nalakama dilinin qalaafaanu soo maray feerfeer baanu soo maray halkaasaanu soo maray jidka maxaad ku aragteen marka waxaanu soo maray qal- eh, beledweyne baanu kasoo leexanay feerfeer baanu soo maray eh, qalaafaanu soo maray halkaasaanu kasoo dhacnay annaga Eh, meeshaan ay dhahan wardheer ayaanu dalka dalkan kaga soo dhacnay waa gartay boosaaso haddaa tihi maxaa la kulantay boosaaso ma dhisnayn rugna ma ahayn soo ma garan inteeda dhisana waxay ahayn daaraha yaryarka iyo dundumooyinka meelna la geeyona waa la waayay meelna loo dhigo haye meesha hadda rooble ka dhisan yahay dhakhtarkiisa oo birta dheer saaran tahay oo ilaa master xamiid halkaas xaafadaas ah ayaa baa guri cariisha oo jajaban oo kor baalma ka ah baa walaalahay kira iga bixiyeen oo aan albaab lahayn boqol boqol bay bixinayeen wiil baa wuxuu yidhi na agtaydaan iga soo horeeyey agtaydaan ka soo dhiso buush ma dhisanayo jiingadaan soo beriyey jiingada afar mitira baan ka dhistay soo ma garanin Eh, oo qora waxaa dadka ugu soo horeeyey horta qaxootiyaasha ah dadka deegaanka dadka deegaanka ah waxaa ku xiga dadka deegaanka ama dooni ha keento ama baabuur ha keene waxaa ku xiga dadka galbeed jigjiga iyo halka iyo galbeed ka yimi isteeshama ma jirinin isteeshama dadka lagu xiro oo badani ma jirin waxaan ka bilaabay foox iyo beeyaan ka bilaabay gabdha intaan raacay kuwii waaweynaayoo la fagaya xaggaan dhigay kuwii yaryarkaaha baan kala soocay goortaan waxba garan waayey gabar itiqiinoo xamar igu tiqiin baa waxay tiri faadmo sad afartaa gabdhood u haadi adigu afartii gabdhood baan u haadin jiray ilaa naag xamar kusoo baarbaartay kusoo kortay baanahay markaan u haadiyo waxaa laysiin jiray galabtii shan iyo toban kun shan iyo tobankan kun baan ilmaha u geyn jiray saan sidaa u ahaa saan sidaa u ahaa saan sidaa u ahaa markii dambe fooxi waa bartay saan sidaa u ahaa saan sidaa fooxi waa bartay markii dambena suuqaan fadhiistay walaashay gabarah baa waxay iiga kacday miiska aan hadda fadhiyo iiga kacday guray dhisatay tii hadeertimi waxaan rajaynayabaana guri fiilla ah oo nal leh oo biyale oo mutuleela inaan ka soo baxa haddana waa ka soo baxa oo baabuurku galoo ka baxo Marka, saasaan ku noolaado aya waa noo gargaaray teeda kale dadkii dambe oo yimi yaa beeraha qoda dadkii yimi yaa ee, ee, go- godadka qoda dadkii yimi yaa guryaha dhisa dadkii yimi soo annaguna waa ku- waa laysku liibaan
taasi waxay ahayd faadumo ayaala siciid oo ka mid ah barakacayaasha ku nool magaalada boosaaso waxay u warramaysay wariyaha v o e-da faadumo yaasiin jaamac haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii bal maxaad noo gebagabaysay waxaa ku luqaynaya cabdiqadar xasan laari iyo binti cumar gacal
ugulo caqligiyo garaadka uguur cilmi waxaad ka gaadho intaad gunta ku dadaasho aqoonta dadkaaga gooso guniyo baaraanuu sheegay kaba ir gurigi weye guniyo baaraanuu sheegay kaba ir gurigi weye bal maxaad noo gabagabaysay bal maxaad noo gabagabaysay guniyo baaraanuu sheegay gaba ir gurigii weye guniyo baaraanuu sheegay gaba ir gurigii weye bal maxaad noo gabagabaysay bal maxaad noo gabagabaysay gaadiidku cudur ku fuulo gaadiidku cudur ku fuulo gurada ubadka uga saartay gurada ubadka uga saartay bal maxaad noo gabagabaysay bal maxaad noo gabagabaysay gaadiidku cudur ku fuulo gaadiidku cudur ku fuulo gurada ubadka uga saartay gurada ubadka uga saartay bal maxaad noo gabagabaysay bal maxaad noo gabagabaysay
inaga guba nooraanay gasiin iyo gogol baaweynay gajiyo cudur noo bislaanay adahage adaa reerko inaga guba nooraanay gasiin iyo gogol baaweynay gajiyo cudur noo bislaanay adahage adaa tukala guursa islaha aye qadaad garabiga weyday tukala guursa islaha aye qadaad garabiga weyday tukala guursa islaha aye qadaad garabiga weyday tukala guursa islaha aye qadaad garabiga weyday waxaa gabay aabbahoode xilgudao garasha yeelo
heestaasi bal maxaad noo gebagabaysay ee ay ku luuqaynayeen cabdiqadar xasan laari iyo binti cumar gacal ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka tuubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenii habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
waxaa gabay aabbahoode xilgudao garasha yeelo waxaa gabay aabbahoode xilgudao garasha yeelo
This is VOA News. I'm Joe Palca. Longtime Egyptian leader Hosni Mubarak has died at the age of 91. His death was reported Tuesday by state television. The iron fisted leader